alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala alihi wasaxbihi waman ihtada bihadihi ilaa yowmi اddiin qaala faslun waidaa kaana haddii ay tahay maca almuddaci ka wax sheeganaya maciisa ama la jirkiisa bayinatun caddayn samicaha alxaakimu xaakimka ayaa dhegaysanaya xakama waa xukumayaa lahu isaga ayuu u xukumayaa wixii la isku haystay biha bayinada iyo caddayntaa sababteeda ayuu ugu xukumayaa marka halkan waxa uu ka kaga hadlayaa qaabka xaakimku u dhagaysanayo labada qof ee arrin isku haysta ama ka badanba marka ay isula yimaadaan waxaa xaakimku waxa weeyaan uu dhagaysanayaa ka wax sheeganaya waxaa la horaysiinayaa addacwa ama sheegashada waxa la idhaahdo marka sheegashadiisa qofku uu dhamaysto haddii waxa weeyaan sheegashadiisa uu keeno caddayn xaakimku wuxuu ku odhanayaa bayine iyo caddayn ma haysataa isaga ayuu u xukumayaa maadaama sheegashadiisa uu keenay caddayn albayinatu cala lmuddaci buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii wax caddayna uu keeni waayo almuddaca caleyhi oo ka wax loo sheeganaya ah ayaa haddii uu dalbo loo dhaarinaya dhaartiisaasi ayaana xukumka lagu dhisayaa wixii loo sheeganayay inaanu lagu lahayn baa la xukumaya saasi awgeed ba wuxu uhi wain lam takun lahu haddaanay u sugnaanka wax sheeganaya bayinatun caddayn falqowlu hadalka la aqbalaya qowlulmuddaca caleyka wax loo sheeganaya hadalkiisa weeyi biyamiinihi baa lagu aqbalayaa hadalkiisa oo uu raaciyay dhaartiisa waayo dhaartu fii baabi dacaawi ama baabka khusuumaadka iyo arrimaha la isku haysto marba waxa ay martaa dhinaca xooga badan qofka marka wax loo sheeganayo asalku waa inaan waxba lagu lahayn alaslu waa bara'atu dimna qof waliba wuxuu soo dhashay iyadoo cidina aanay waxba ku lahayn markaa ciddii wax u sheegataa haddii ay ku caddayn weydo dhinaciisa ayaa xoog badan walihaada ayaa waxaa lagu kabay bara'atu dimahaasi ama dimadiisa berida waxaa lagu kabay dhaartiisa dabeetana dimadiisii berida marka horeba ahayd iyo dhaartiisa oo la israaciyey ayaa arrintii loogu xukumay fa innaka la cani ilyamiini haddii dhaartii uu ka istaago oo kii wax loo sheeganaya uu dhaaran waayo ruddat waxaa lagu celinayaa dhaartii cala almuddaci baa lagu celinayaa kii wax sheeganayay oo isaga ayaa la odhanayaa ku dhaaro shaygan inaad leedahay waayo istaagitaanka dhaarta uu ka istaagay kii wax loo sheeganayay waa qariino iyo calaamad xoogeynaysa sheegashada waxaa markaa xoog badnaanaysa dhinaca qofka wax sheeganaya mar haddii dhinaciisu ay xoog badnaatayna sheegashadiisuna dhaartu waxay maraysaa marba dhinaca xooga badan si aynu sheeganay fayaxlifu waa dhaaranayaa oo yastaxiqu wixii la isku haystay isaga ayaa xaq u yeelanaya markaa kaasi waa qowl ka mida labada qowle masalada ku jira qowl kalena waxa uu leeyahay waxba dhaar lagu celin maayo ka wax sheeganaaya mar haddii kii wax loo sheeganaya dhaartii uu diido uu kasoo istaagay sidaasi ayaa loogu xukumayaa oo shaygii waa yeelanayaa kii sheeganaya laakiin sida mualifku uu sheegay raximah llahu tacaala ayaa daahira ama xoog badan sidan waxay qadiyaddu ahaanaysaa haddii shayga la isku haystaa labada qof midkood gacanta uu ugu jiro kalena uu sheeganayo oo ka loo sheeganayaa uu shayga hayo kan sheeganayaana shayga aanu haynin oo aanu gacanta ugu jirin wa idaa tadaacayaa hadday sheegtaan shay-an shay fii yadi axadihimaa midkood gacanta ugu jira falqowlu qowlku qowlu saaxibi lyadi ka gacantiisu shayga ay saaran tahay qowlkiisa weeye hadalkiisa ayaa la aqbalayaa biyamiinihi dhaartiisa lagu aqbalayaa oo haddii kii sheeganaya caddayn uu keeni kari waayo waayo dee asalku waa inaan qofka waxba lagu lahayn shaygan gacanta uu ku hayana waxaa asal o ah inuu isagu leeyahay ilaa la helaayo wax caddeeya inaanu isagu lahayn oo cid kale ay leedahay manaa bani aadamku wax alaaliya waxay haystaan inay iyagu leeyihiin baa asal oo loogu soo hagaagaya ilaa la helayo caddayn sugaysa inaana iyagu lahayn oo cid kale ay leedahay wa in kaana fii aydiihimaa haddii shaygu labadoodaba gacanta ugu jiro taxaalafaa waa isdhaarsanayaanoo wa jucila baynahumaa shaygii waa loo qaybinaya oo iminka muddici iyo muddacaa calayhi ma jiro mid weliba muddici weeye waxbuu sheeganaya muddacaa calayhina waa yahay waa loo sheeganayaa oo shaygii baa labadoodaba gacanta ugu jira siday taasi ku dhici kartaa shay ayaa xaakimkiiba isula yimaadeen isagoo midba daraf haysta culamadaasa isku haysta midna darafkanu haya kakala darafka kale ayuu haysta mid waliba wuxuu leeyahay aniga ayaa le mid markaa maanta la odhanaayo waa muddacaa caleyhi oo shayga isagaa haysto lagu haystaa shayga isagaa gacanta ku hayo lagu haystaa ma jiro ee mid waliba muddiciina waayo muddacaa caleyhina waayo marka mid waliba waa dhaaranaya dabeetana shayga waa loo qaybinaya waayo xal kale ma jiro waxaa laga warramaya haddii midna caddayn uu keeni kari waayo ila haddii midkood caddayn uu keeno ka caddaynta keenay baa loo xukumayaa waa haddii aanay aanay markaa la socon midkood sheegashadiisa wax ayidaya daahir ayidaya hadduu la socdo walow shayga gacantaa kuba wada hayaane kaa wax dacwadiisa iyo sheegashadiisa ayidaya uu raacay ayaa noqonaya muddacaa calayh tusaale ahaan laba nin ayaa xaakimkii u isula yimi daabad faras ama awr ama dameer ayaa midkood uu fuushan yahay ka kalena waa hogaaminaya labaduba gacantay ku hayaan mid waliba waa sheeganaya laakiin ninka fuushan sheegashadiisa waxaa la socda wax xoogeynaya waayo gaadiidka waxaa lagu yaqaanaa qofka lehi inuu fuulo kana hogaaminayaana aanu lahayn sidaasi ayaa asala walihaada ka fuushan baa noqonaaya muddacaa caley haddii sidaas oo kale alaabta la ysku haystaa ay tahay alaab midkood uu ku shaqeeyo oo tusaaleaan minshaar bay isku haystaa midkood waa najaar ka kalena waa wastaad dee minshaartu waa aalatu najaar wey waa najaarku qalabka uu isticmaalo marka calaamad iyo qariino dhinaciisa xoogeynaysa ayaa raacday oo ka najaarkaabaa noqonaya muddacaa caleyh ka kale ayaa la odhanayaa bayine iyo caddaynkeen hadduu keeni waayana kaas ayuunbaa la dhaaridaya hadduu shaygu fii yaddi thaalithin mid saddexaad gacanta ugu jirana waa sidaas oo kale oo shay qof kale uu hayo ayaa laba qof ay sheegteen tusaale ahaan shaygii waxa weeyaan waa baadi waa shay lumay qof ayaa gacanta ku haya laba qof ayaa mid waliba calaamadihiisii si dhamaystiran uu u sheegay sidan oo kale ayaa isna laga yeelayaa waa la dhaarinayaa shaygana waa loo qaybinaya waayo midkood wax rajaxa ama xoogeeya ayaan la haynin waman xalafa qofka ku dhaartay calaa ficli nafsihi naftiisa ficilkeeda wax ku saabsan ama samaynteeda xalafa waa dhaaranayaa cala albatti si go-an iyo walqaci waa isla macna albat walqac si go-an ayuu u dhaaranaya bimacnaa dhaarta waa jaraya waayo dee naftiisii buu iminka ka warramayaayo shaygaa naftiisu inay samaysiiyo inaanu samayn dee qofkani waa og yahay marka hadduu shay ku dhaaranaayo inuu sameeyey ama inaanu samayn si go-an waa inuu u dhaarto dhaarta waa inaanu raacin wax bimacnaa tusinaaya inuu wax ka soo reebaayo hadduu wallahu aclam iyo in shaa allahu iyo hadduu raaciyo dee si go-aan unu dhaaran marka mar hadduu waxaanu ku dhaaranayaa iyo wax naftiisa ku saabsan si go-an dhaarta waa inuu rido waman xalafa qofka ku dhaartay calaa ficli gayri cid kale ficilkeed wuxuu ku dhaaranayaa hebel sidaa waa sameeyey ama hebel sidaa ma samayn waa qof kale ficilkii fa in kaana ihbaatan haddii dhaartiisu ay tahay sugitaan uu sugaayo qofku inuu arrinkaa sameeyey qofkaa kale xalafa cala albati waalqaطci si go-an ayuu u dhaaranayaa oo tusaale ahaan nin ayaa waxa weeyaan meel ka shaqeeyay wastaad buu ahaa guriguu dhisaayey ninkii waxa weeyaan guriga loo dhisaayay baa wuxuu yihi waxba imuu dhisin adiguna waxaad ogeyd isagoo gurigaa dhisaaya marka haddii lagu dhahdo ku dhaaro in ninkaasi gurigaa uu dhisaayey dee si go-an ayaad ugu dhaaranaysaa waayo waad og tahay inuu ficilkaa sameeyey wa in kaana nafyan haddii arrinta uu ku dhaaranaya ay tahay arrin diidmaa tusaalaan uu leeyahay muu samayn oo cagsiga taa lafteeda tusaalaha cagsiga u rog oo waxaa nin baa waxa uu leeyahay ninkani gurigan imuu dhisin nin kalena wuxuu leeyahy waa runtiioo muu dhisin ficilkaas inaanu ka dhicin ayuu markaa ku dhaaranayaa xalafa wuxuu ku dhaaranayaa calaa nafyi ilcilm inaanu ogeyn arrintaasi inay dhacday oo odhan maayo ninkani sidan ma samayne ila waxaa dhici karta isagoon ogeyn inuu ficil ka sameeyey waxa uu odhanayaa anigu waxaan ku dhaaranayaa wallahi laa aclamu ana fulana facala kada ilaahay baan ku dhaartay hebel sidaa inuu sameeyey anigu ma ogi ayuu odhanaya oo isagu ogaalkiisa ayuunbaa markaa dhaartiisa uu ku dhisayaa faslun walaa tuqbalu la aqbali maayo ashahaadatu maragi ilaa miman mid mooyaane laga aqbali maayo cid kale ijtamacat fiiha ay ku kulantay khamsu khisaalin shan sifo alislaamu islaamnimo waayo makhaatiga waxaa loo shardiya inuu cadli noqdo qof markaa dee gaalina cadli ma aha ilaahayna wuxu uhi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum ay min rijaali lmuslimiin weeyaan macno wa ashhiduu daway cadlin minkum kaafirkuna cadli ma aha dee muslimiintana ka mid ma aha iyo walbuluuqu qaangaarhka oo shahaadatu markaa sidyaan carruurta yaryar shahaadadooda lama aqbalaayo waayo shaahidka waxaa dhici karta ka yar haddii la markhaati gashado in waxa weeyaan uu isku halleeyo yaraantiisa marka kulla dembi lagu qori maaye iska fur waxa weeyaan maragga laakiin shahaadatu sibyaan bacdihim calaa bacdin waa la aqbalaya waxyaabaha carruurta dhexdooda ee cid kalaba aanay daalacano dadka waaweyn aanay war ka haynin carruurta yaryar isku markhaati furka ay isku markhaati furayaan waa la aqbalaya tusaalahaan carruurtu iyagoo ciyaaraya haddii mid ilig laga rido odhaa hebel baa iga rido kiuidhaa kamaan ridin dayle dadka waaweyne carruurta yarar lama ciyaaraane oma dhex galaane kuwaa yaryar shahaadooda waa la aqbalaya ka shahaadatu sikaar bacduhum calaa bacdihim calaa bacdin waa maqbuula weeye sidaa saxiix waalcaqlu weeye shardiga kale waa inuu miyir qabo waayo qofku hadduu waalan yahay dee ma weelayn karo oo ma qaban karo oo ma fahmi karo waxaanu ka markhaati furaya waalxuriyatu waa inuu qof xora uu yahay taas iyadu daliil bay u baahan tahay in markhaatiga loo shardiyo alxuriya waalcadaalatu ayaa iyaduna shardi ah inuu cadli yahay sida waxa weeyaan adilada horeba inu akrina ay tilmaantay waashidu daway cadlin minkum miman tardawna min ashuhadaa laa nikaaxa ilaa biwaliyin washaahiday cadlin wahaakada kuwa fusaaqdana inaan shahaadadooda la aqbalahayn buu qur-aanku sheegay walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaaika hum alfaasiquun kuwa faasiqiinta oo dhan shahaadadooda iyo maragooda inaan la aqbalahayn ayaa markaa aayadda qur-aanka ay tilmaamaysaa marka hadduu faasiq iyo dembiyada waaweyn uu sameeyo ama kuwa yaryar inta uu sameeyo aanu markiiba ka toobad keenin shahaadadiisa la aqbali maayo walilcadaalati khamsu sharaa'ida cadaaladdu waxay leedahay shan shardi oo qofka goormaa la odhanaya waa qof cadliya oo maragala an yakuuna waa inuu yahay mujtaniba mid ka dheeraada lilkabaa'iri dembiyada waaweyn hayra musirin aan joogtayn cala alqaliili samaynta ka yar ee min asakaa'iri sakaa'irta ka mida oo inta yara sakaa'irta ka mida hadday ka dhacaan waa inaanu joogtayna markiiba uu ka toobad keeno saliima sariirata waa mid caqiidadiisu ay saafi tahay oo markaa aan caqiido xun aan ku sifaysnayn hadduu tusaale ahaan yahay raafidi shiiciya oo saxaabada rasuulka ridwaan allahi caleyhim gaalaysiiya ama nacdala ama caaya dee mid laabtiisa ama caqiidadiisu ay saafi tahay maaha oo la aqbali maayo maragiisa ma'muunan cinda alqadab waa in laga aamin yahay marka uu cadhoodo inuu xadgudub sameeyo oo haddii qofka lagu yaqaano marka uu cadhoodo in cadhadiisa aanu kaantarooline waxa uu doonayo uu yeelo kaasina marageli maayo muxaafidan waa inuu yahay mid ilaaliya calaa muru'ati mihlihi shasi shaksiyadda iyo dadnimada isagoo kale looga baahan yahy waa dadku isku mid maaha hadduu ninku yahay suldaan ama caaqil dee sharaf gaara baa jira jirta oo dadka kale inay ilaaliyaan aan looga fadhiyin laakiin caaqilkiiyo suldaanka looga fadhiyo oo bimacnaa waxyaaba waxaa jira dada kale markay kasoo fulaan aan foolxumo loo arkahayn laakiin markay suldaan kasoo fulaan foolxumo loo arkayo hadallada qaarkood baa jiro dadka caadiga markay ku hadlayaan aan la dhibsanahayn xumaanna aan loo arkahayn laakiin nin sheekhi hadduu ku hadlo la dhibsanayo xumaan loo arkayo marka waxyaabaha isagoo kale marka ay ka dhacaan ama hadal ha noqdaan ama ficil ha noqdaane foolxumo loo arkayo iyo wax qofka dadnimadiisa iyo shaksiyadiisa dhaawacaya waa inuu iska ilaaliyo marka waa khawaarim ulmuru'a waxyaabaha culimmadu ay ku tilmaamaan waxyaabaha markaa khawaarim ulmuru'ana sida horeba aynu u ishaaray waxyaaba daliil xaaraantimeynaya aanu jirin ayaa waxaa jirta dadku curfi ahaan iyo caada ahaan iyo dhaqan ahaan inay u yaqaaniin foolxumo hadallada qaarkood iyo ficilada qaarkood markaa qofku waa inuu iska ilaaliyo waxyaabahaas faslun walxuquuqu xuquuqdu darbaani waa laba nooc xaqu llahi tacaala xaq ilaahay uu leeyihi iyo wa xaqul aadamiy xaq bani aadamku ay leeyihiin laa shaka xaqa ilaahay inuu ka wan yahay xaqa bani aadamka laakiin xaqa ilaahay wuxuu ku dhisanya cala alcafwi waalmusaamax in la cafiyo oo laysu dhaafo xaqa bani aadamkuna waxa uu ku dhisan yahay cala altashafi waalintiqaam waalistiifaa inuu xaqiisa dhamaystirto bani aadamka waxba aanu ka tegin oo uu aag goosto oo uu ciil baxo walihaada baa marka laga warramaayo baabka xuduudda iyo jinaayaadka baabka xuduudda ayaa la fududeeyey oo waxyaabaha qaarkood qofkii sameeye arrin xad waajibsanaysa haddii uu ku sifoobo laga dhaafaya baabka waxa weeya aljinaayaat iyo xuquuqda bani aadamka waxaa ku saabsanna aada loo adkeeyey fa amaa xuquuqu laadamiyiina bani aadamka xuquuqdooda miyaa fa halaathatu adrubin saddex nooc weeye darbu nooc laa yuqbalu fiih aan la aqbalahayn dhexdiisa ilaa shaahidaani laba markhaati mooyaane oo dakaraani oo lab ah laba markhaati oo lab ah wa huwa maa kii weeyaan laa laa yuqsadu minha aan looga qasti ahayn almaalu xoolo waxaan xoolana aan ahayn aan ku saabsanayn dacwadda iyo sheegashada aan xoola ku saabsanayn wax xoola looga qastiyena aan ku saabsanayn wayatalicu calayhi arijaal ragguna had iyo jeeraale ay daalacdaan marka kullu maa yatacallaq bilxuduud waaltacziiraat xuduudda wixii ku saabsan xaddu xaddu waxa weeyaan ashurb iyo xaddu lqadf iyo cafan xaddu lqadfiga kada isaga waa xukum gooniya buu leeyahy iyo xaddu sariqa iyo waxyaabaha raaca sida zawaajka oo kale guurka nikaaxa iyo talaaqa iyo wasiyada waxyaabahaas oo dhan weeye waxaan maal la ahayn maal la aan looga qasti yahayn markaa laba markhaati oo raga ayaa waxa weeyaan ka markhaati furi kara oo xukumka lagu dhisi karaa ilahay wuxu uhi ya ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum ida xadara axadakum almowtu xiina alwasiyati itnaani dawaa cadlin minkum laba raga oo cadaalad u saaxiiba cadaalad ku sifaysan ilaahay subxaana wa tacaala markuu ka warramayey rajcadana wuxuu uhi faamsikuuhuna bimacruuf aw faariquuhuna bimacruuf waashiduu daway cadlin minkum dalaaq iyo rajcada labadaba laba nin oo oo cadaalad ku sifaysan inay markhaati ka noqon karaan buu ilaahay subxana wa tacala u tilmaamay laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadli wa darbun qaybna yuqbalu fiihi waa la aqbalayaa shaahidaani laba markhaati oo raga aw rajulun amanin iyo imra'ataani laba dumara ayaa la aqbalayaa aw shaahidun baa la aqbalayaa hal markhaati iyo wa yamiinu lmuddaci ka wax sheeganaayo dhaartiisa wa huwa shaygaasi maa kaana alqasdu min waa waxa looga qastiyo almaalu xoolo iibka iyo kirada iyo alrahn iyo wax laale iyo wixii baabka xoolaha ku saabsan saas oo kale diyat lkhata ama qatlu lkhata isagana dee maal mooyaane ile xad qisaasi kama banaane isna kuwan ayaa uu la xukum yahay marka ilaahay subxaana wa tacaala waa ka yihi wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum qadiyad maala baa laga hadlayo deynta ku saabsan fain lam yakuna rajulayni farajulun waimra'atan haddaad laba nin weydaan nin iyo laba dumara oo minman tardawna min ashuhadaa oo dad markhaati gala oo maraggooda lagu kalsoonaan karo oo maxaa labada dumara layska daba dhigay mid qura markaa maraggeeda loo aqbali waayo waayo dumarku nuqsaan caqliya ayaa ku jirta waxaana laga yaabaa arrimaha inaanay weelayn caadifaduna waa ku badan tahay saas awgeed ba ilahay waxa uu yidhi an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahumaa alukraa marka nin iyo laba dumar wixii maal ah ama maal looga qastiyaayo waxaa ka markhaati furi kara laba nin ama nin iyo laba dumara aw shaahidun wayamiinu lmuddaci haddii qofku uu keensado arrin buu sheeganayaa xoola ku saabsan hal markhaati ayuu hayaa oo cadliya markhaati labaad ma hayo marka wuxuu hayaa bayina naaqisa caddayn kala dhiman ayuu haystaa walihaada dhinaciisa ayaa xoog badan oo halkan muddaca calayhigii dhaaro la odhan maayo mar hadduu bayino ama caddayn kala dhiman uu keenay isaga ayaa waxaa la odhanayaa caddayntaada kala dhiman waxaad ku kabtaa dhaartaada oo halka markhaati aad hayso waxaad raacisaa inaad ku dhaarato xaqan inaad leedahay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida ibnu cabbaas warinayo fii saxiixi muslim qadaa bishaahidi walyamiin hal markhaati qofka soo hela halkaa markhaatiya dhaartiisa labadaasoo la ysku kabay ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ugu xukumay wadarbu qaybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalayaa rajulaani laba nin aw rajulun ama nin iyo amra'ataani laba dumara aw arbacu niswatin oo tii hore maxay kaga duwanta ta hore nin iyo laba dumara ayaa la aqbalaya oo afar dumara lama aqbalaya laakiin tan afar dumarana waa la aqbalaya wa huwa isagu maa laa yatalicu caleyh oo waxaanay daalacan alrijaalu raggu aanay daalacan bal sheekh khatar waaba ku khilaafsanno waxaanu leenahay waxyaabaha cawraad cawraad annisaa ka mida dumarka cawraadkooda waxaa la xidhiidha tusaalehaan nuujinta iyo wilaadada umusha iyo dhalmada waxa ku saabsan sidaasoo kale bakaarada hadii laysku khilaafo gabadhii bikri inay tahay iyo inay fayib tahay waxa aanay raggu daalacan ee dumarku had iyo jeeraalo ay ka warhayaan gabadh qura ayaa la aqbalaya gabadh qura ayaa maraggeeda la aqbalaya waxaana u daliila xadiidu waxa weeyaan cuqba ibnu caamir aladi rawahu albukhaari wa muslim xaaskiisii islaam baa u timi o dabeetana waxay tidhi xaaskiisii iyo isagaba aniga ayaa idin nuujiyey macnaa walaalaa tihiinba intay u timi ayaa waxay ku tidhi adiga iyo xaaskaaganba anaa idin nuujiyo walaalaa tihiin oo xalaal ba isuma tiidin islaamtii caddayn kala kee lama odhan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu u tegay u yihi islaam baa sidaa sheegatay dee anaguna uma ogin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi kayfa waqad qiila oo sidaad ula sii joogtaa gabadha iyadoo la yidhiba walaalaatiin oo xagga nuugmadaad ka walaalowdeen marka arrimaha dumarka mooyaane raggu aanay had iyo jeer ala daalacan ee aanay ogeyn gabadh qura ayaa marageeda la aqbalaya arrin kaloo iyaduna ku saabsan xuquuqda khalqiga oo mualifku aanu sheegin mualifku aanu sheegin baa jirta oo iyadu saddex markhaati u baahan halaatha shuhuud oo weliba raga arrintaasi waxay tahay nin xoolo lagu yaqaanay ayaa wuxuu sheegtay inuu caydhoobo xoolihii ay ka baxeen marka ninkaasi goorma ayaa mas'alada ama baryadu ay u bannaanaanaysa waxay u bannaanaanaysaa sida uu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam halaahatun min dawi lxija oo min qowmihi idaa shahiduu annahu asaabathu jaa'ixa saddex ka mida qowmkiisa dadka uu ka soo jeedo oo kuwa weliba caqliga u saaxiibka ah hadday ka marag furaan ninkaa xooluhu inay ka baxeen markaasunbaa baryadu ay u bannaanaanaysaayo zakadana la siin karaa waa ninkii marka hore xoole inuu leeyahy lagu yaqaani ee wuxu uhi waxba maayo xooli waa iga baxeene sekada ha la siiyo goorma sekada la siin karaa ile maalqabeen inuu yahay baa lagu yaqaanee saddex reer tolkiya oo rag caqli la ahi marka ay ka marag furaan ninkaa xoolihi inay ka baxeen marka waa xaalad lagu xalxidhaalayn karo o la odhan karo waxaad sheegtaa meel aan la aqbalahayn saddex markhaati waxaan ahay ala wa amaa xuquuq llahi tacaala xuquuqda ilaahay miya falaa tuqbalu fiiha lama aqbalaayo annisaau dumarka lama aqbalayo ee shahaadatu nisa la aqbali maayo waayo shahaadada nisaaga ama dumarka maragooda maxaana saynu tilmaamay dacfi baa ku jira caadifadu inay qaadaan laga yaabaa arrinta inaanay weyleyn baa laga yaabaa markaa dee shubha ayaa gelaysa maraggii dumarka ilaahayna subxaana wa tacaala xuquuqdiisa bani aadamka waxaa lagaga baajiyaa oo xuduudda oo kale dadka waxaa lagaga baajiyaa lagaga difaacaa macanaa shubha haddii shubha ay soo gashaba waa laga baajiyaa waayo xuquuqda ilaahay calaa halaathati adrubin waa saddex nooc darbun qayb la yuqbalu fiiha an la aqbalahayn aqalu min arbacatin afar min wax ka yar wahuwa zina waa zinada hadduu qofku idhaha qofkani waa zinaysa afar markhaati waa inuu keeno oo mid weliba uu arkaayey zinada oo si dhaba u dhacday afar markhaati haddii uu keeno dee zinadu waa sugnaatay oo kaasaa xaddu zina lagu oogi doonaa hadduu keeni waayena hadduu saddex markhaati tusaalahaan keeno ama haddii waxa weeyaan uu keeno afar markhaati oo saddex si cad ay u sheegaan ka afraadna uu yidhaahdo arrin fool xun baan arkay oo si cad uu sheegi waayo isaga ayaa xaddulqadfi lagu dhufanaya oo markii saxaabiga almugiira ibnu shucba waxa weeyaan afar saxaabi ay yidhaahdeen isagoo zinaysanaya ayaanu aragnay cumar loo keenay oo saddex si cad ay u sheegeen midna uu yidhi wallahi ra-aytu amran qabiixa anuu arrin fool xun baan arkay wuxuu wuxuu ahaa garan maaye wax fool xun baan arkaya anigu si cad zinadii uma sheegin cumarna wuxuu yihi xamid allah ilaahay buu mahadiy allah waxa weeyaan xumaan ka baajiye mugiira arrintaasi ay ku sugnaan weyday bifadlihi ayuu mahadiyey raggii markaa ayaa laga jaray xabdulqadf marka afar markhaati oo raga oo cuduula oo ra'w lmiila fi lmakxula aw idalwa fi lbi'ri waxaanahay lama aqbalayo fi baabi zina wadarbu qaybna yuqbalu fiihi waxaa la aqbalaya itraari labaa la aqbalaya wa huwa qaybtaasi ma maa siwa zina wixii zinada ka soo hara ee min alxuduudi xuduudi ah cuquubaat asharciya sida waxa weeyaan khamrigii oo kale xaddu lkhamri iyo xaddu sariqa iyo waxyaabaha lamid a wadarbun qaybna yuqbalu fiihi waa la aqbalaya waaxidun qof qura ayaa la aqbalaya maragiisa wa huwa hilaalu ramadaana waa bisha ramadaan aragtideeda oo ibnu cumar markii uu arkay rasuulka u sheegay wuxuu ihi fasaamahu wa amara annaasa bisiyaam markaa hal markhaati ayaa aragtidiisa lagu soomaya walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu lacmaa ka indhahala maragiisa ilaa fii khamsati mawaadica shan meelood mooyaane almowtu hadduu ka marag furaayo dhimasho inuu qofkaas waxa weeyaan uu dhintay qofka indhaali waa ogaan karaa wanasabu iyo nasab hadduu ka marag furayuu leeyahay inankan hebel baa dhalay iyo walmilku lmutlaq lahaanshe sii daysan oo cidle aanu sheegayn hadduu ka marag furaayo oo tusaale ahaan dhul baa la ysku qabsaday waxay dhulkan waa mubaax oo cidimale iyo waa la leeyahay baa layidhi nin indhala ayaa waxa uu yidhi dhulkaa waa la leeyahay cidla si gaara uu sheegay waa la leeyahay nu maragiisa waa la aqbalay dhulkaasi wuxuu noqonayaa dhul la leeyahay wtarjamatu tarjamadana waa la aqbalayaa markhaatiga uu ka markhaati furo tarjamadu waa caddaynta halkan looga jeedaa oo bayaanu kalaami khusuud shuhuud tawdiixiha waa la aqbalaya waayo waxay u baahan tahay maqal ee aragti uma baahna iyo wamaa shaygii shahida bihi uu arkay qabla alcama intaanu indhabeelin oo wixii uu arkay markuu indhabeelay kadib waa ka marag furi kara wa cala almadbuuti ay almamsuuq shayga uu hayo gacanta uu ku hayana waa la aqbali karaa maxaa markaa tusaalihiisa uu noqonaya nin baa tusaalahaan nin indhala u yimi markaasaa wuxuu yihi hebelow markhaati ka ahow xaaskaygii waan furaye ninkaa ma isagoo gacanta ku haya ugee xaakimka mise yiri ninkaa indhaali war waxaan maqlaya hebeloo leh xaaskaygi waa furay hadduu qabto kalarka uu ku dhego isagoo sidaa u hayoo jiidaya xaakimka uu geeyo maragiisa waa la aqbalaya waayo kii hadalka ku yihi waa kan hayaba waayo haddii kale maxaa la odhan lahaa dee codadkaa iskaga khaldamay baa la odhan lahaa oo nin kalea ku yidhiyo ninkani kumuu odhane dabeetana kan kan inuu ku yidhi buu mooday codadka iyo dhawaaqyada isaga ekaaday laakiin imika waxaan taa loo odhanahay ninkii hadalka ku yidhi wuu hayaaba nin baa tusaalehaan ku yidhi ninkii hebele dhegtu u saaray ninkii hebele soo garan maysid halkaa maydkiisa laga helay habeen hore haa anigaa dilay hadduu markaa qabto uu ku dhego oo isagoo hayo lagu soo gaadho ama xaakimka uu geeyo maragiisa waa la aqbalayaa ninkaa indhaala laakiin haddaanu qaban u dhahdo hebel baa yidhi hebel aniga ayaa dilo taasaar markhaati ka ahay maragiisa la aqbali maha waayo dee qofkii ma arkayo waa indhalaay haddii la odhan laha sawdkiisuu maqlayeyna dee alaswaatu tatashaabah wataltabisu cala annaas codadka iyo dhawaaqyadu waa isshabahaano dadka waa iskaga darsamaan walaa tuqbalu la aqbali maayo shahaadatu jaarin mid u socda maragiisa shahaadatu jaarin mid u soo jiidaya maragiisa linafsihi naftiisa u soo jiidaaya nafcan waxtar u soo jiidaaya walaa daaficin iyo mid ka difaacaya toona canhaa naftiisa dararan dhibaato oo qofku arrintan uu ka markhaati furayo haddii isaga maslaxa iyo waxtar uu ugu jiro lama aqbalayo maragiisa sida inuu ka markhaati furayo qadiyad ku saabsan dhimashada waxa weeyaan kii dhaxalkiisa uu lahaa haddii dhibaato tusaale ahaan maraggaasi isaga uu ka difaacayo dhibaato kusoo socotay uu ka baajinayana maragiisa lama aqbalayo waayo dee tuhmo ayaa meesha taalla oo calaa sabiili lmithaal qatliga ama dilka khata ah dee diyada iyo magta waxaa lagu leeyahay caaqilada soo maha marka caaqilada haddii ay yidhaahdaan markhaat waxaanu markhaati ka nahay nimanka dilkan ka markhaati furay inaanay markhaati gal ahayn caaqilada markhaatigooda la aqbali maayo qabiiladaas waa in cid kale oo shuhuuddaa jarxisa oo durta waa in la helo waayo waxaa dhici karta inay maraggan dee magtii la weydiin lahaa ay iskaga difaacayaan oo naftooda dhibaato kusoo socotay ay kaga difaacayaan kitaabu lcidqi kitaabkii xoray cidqigu waa isaalat lmulki can ilaadamiy qof bani aadam oo qofkani uu lahaa oo addoon u ahaa inuu lahaanshihii uu ka suuliyo addoonnimadii uu ka saaro haddii niyo wanaagsane ay raacdo ilaahay ugu dhowaanayana arrintaasi waxay ka mid tahay cibaadaadka waaweyn ilaahay waa ka yidhi falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba faku raqaba jiirtaa miyuu koro miyuu isku qaado oo naftiisa uu ku kalifo jiirta ama meesha taagan koritaankeeda markaasuu ilahay lay wamaa adraaka ma alcaqaba caqabadu waxay tahi maxaa ku ogeysay waa faku raqaba waa addoon in la xoreeyo marka waa arrin nafaha ku adag weyi qofka bani aadamka qofkii addoonka waa inuu xoreeya waa arrin ku adag markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala arrintaasi isagoo weynideeda muujinayo dadka ku dhiiri gelinaya ayuu calaa sabiili listifhaam u sheego uhi wamaa adraaka ma alcaqaba wakadalika dembiyada waaweyn waxaa kafaaro looga dhigay wax qofkii lagaga dhaafo cid qura qaba hadday noqoto qatliga iyo hadday noqoto addihaar iyo hadday noqoto alyamiin kafaaratu lyamiin kadalika rasuulku wuxu uhi ayumaa rajulin actaqa imra'a musliman istanqada allahu bikuli cudwin minhu cudwan minhu min annaar qofka qof muslima xoreeya oo addoonnimo ka saara xubin kasta oo kamida addoon qofkaa xoreeya addoonka waxaa naarta lagaga xoreeyaa lagaga badbaadiyaa macanaa xubinta uu xoreeyey xubintaa lamida ama la magaca ee u dhiganta marka islaamku aad buu udhi u dhiirigeliyey marka hore wuxuu dhiirigeliyay addoomaha si wanaagsan in looga dhaqmo marka hore wuxuu adkeeyey sida qofku addoon uu ku noqon karo mar labaadka wuxuu adkeeyey addoomaha si wanaagsan in loola dhaqmo mar saddexaadka wuxuu dhiirigeliyey addoomaha in la xoreeyo waxyaabaha qaarkoodna kafaarahooda wuxuu ka dhigay cid qura qaba xoreyn addoon la xoreynayo sidaasi awgeed baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii kusuufku uu dhacay wuxuu amray bilcitaaq in addoomaha la xoreeyo taasina waxay tusinaysaa acmaasha waaweyn wan wanaagsan ilaahay loogu dhawaaday inay ka mid tahay xoreynta addoomo wa yasixu waa ansaxayaa alcidqu xoreyntii min kulli maalikin bay ka ansaxaysaa mid kastoo addoonka lahaa marka hore oo jaa-is itasaruf inuu ku tasarufaa ay u bannaan tahay fii milkihi xoolihiisa uu ku tasarufaa oo bimacnaa hadduu waalan yahay dee waxba ma xoreyn karo oo xoolihiisa kuma tasarufi karo hadduu yar yahayna waxba ma xoreyn karo xoolihiisa kuma tasarufi karo hadduu yahay mid maxduurun calayhi lisafahin aw falasin aw iflaasin mid laga joojiyey oo laga xayiray tasarufkii xoolihiisa uu ku tasarufi laha hadduu yahay sababta loo xayira ama ha noqoto safiihnimadiisa iyo inuu xoolihiisi maamulan kari waayo ama ha noqoto inuu kacay oo dadkii dee deynta ku lahaa loo xayiray xoolihiisa kaana waxa weeyaan xoreyntiisu ansixi mayso waayo xoolihiisa inuu ku tasarufo ayaan loo ogolayn wa yaqacu waa dhacayaa cidqigii bisariixi lcidqi xoreynta hadalka ku cad iyo walkinaaya iyo hadalka aqbali kara in looga jeedo xoreyn maca niyati marka niya ay raacdo oo sidii dalaaquba u lahaa alfaad ku cad kalimaad ku cad iyo kalimaad in furniin looga jeedo in wax kale looga jeedo labadaba aqbali karta ayaa kalimaadka xoreynta loo isticmaalaana u qaybsamaan kuwo ku cad iyagu niyo aan u baahnayn iyo kuwo in xoreyn looga jeedo in wax kale looga jeedaba aqbali kara oo iyagu marka niya ay raacdo un addoonku uu ku xoroobayo marka alcidqu yasixu bilqowl ama qowlku sariix ha noqdo ama kinaayo niya ay la socotaba ha noqdeen wa yasixu bilficil taa mualifkuma sheegin oo ficil uu qofku sameeyey buu addoonkiisu kaga xoroobi kara ficilkaasi waa maxay wuxuu ficilkaasi noqonayaa haddii addoonkiisii u geysto dhibaato weyn hadduu sanka iyo labada dhagood addoonkiisa uu jaro isagoon xorayn buu khasab kaga xoroobaya ficilkaasi ayuu kaga xoroobayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaana sidaasi waxa weeyaan xukumay oo nin la odhan jiray waxa weeyaan abu rawaax ayaa addoon uu lahaa oo la jooga buu arkay addoon uu leeyahay markaasuu isiraala ilaa addoontiibuu ku weydaayo markaasuu sankiiyo labada dhagood uu jaray rasuulku calayhi salaatu wasalaam addoonkaa waa ka xoreeyey waidaa actaqa hadduu xoreeyo bacda cabdin addoon barhkii cataqa calayhi jamiicu dhammaantiiba waa ka xoroobayaa dura addoonkayga haaf baan xoreeyey kala badh inta kalena addoon buu ka yahay ma qaybqaybsamayee mar hadduu isagu wada leeyahay waa ka wada xoroobayaa wa in actaqa hadduu xoreeyo shirkan lahu qayb isaga u sugnaato fii cabdin addoon ugu sugnaatay oo addoon baa isagii nin kale ay wada lahaayeen markaasuu ihi qaybtaydii aniga xor buu iga yihi wa huwa muusirun isagoo mid maalqabeena oo halkan loogama jeedo marka lee muusir mid xoolo badan hayste waxaa looga jeedaa isagoo haysta wax inta kalena uu ku xoreyn karo oo mar hadduu hayo xoolo addoonka inta kale harsanna uu ku iibsan karo uu ku xoreyn karo waa muusir weeye fii hada albaaq sara alcidqu cidqigii waa waa ku fidayaa ilaa baaqiiha addoonka intiisa kale wa kaana calayhi waxaa dushiisa ahaanaysa qiimatu nasiibi shariikihi ka ay addoonkaa wada lahaayeen qaybtii uu lahaa qiimaheeda ayaa isaga dushiisa ahaanaysa oo ku waajibayso oo ay noqonaysaa ninkii kale inuu celiyo markaa rasuulku wuxu uhi man actiqa shirkan lahu fii cabdin fakana lahu maalun yablugu hamana alcabdi quwima alcabdu qiimata cabdi fa uctiya shurakaau xisasahum wacataqa calayhi wailaa faqad cataqa minhu maa caqal ka addoon qaybtii uu ku lahaa xoreeya oo le xoole uu addoonka inta hadhayna ku xorayn karo addoonka ayaa si cadaalada loo qiimeynayaa dabeetana kuwii ay wada lahaayeenna qaybtooda qiimaheedu wixii uu noqdo ayaa loo celinaya addoonkuna saasu ku xoroobay ninkan qaybtiisa xoreeyey xoolo qaybta kale uu ku iibsado haddaanu lahaynna addoonku dee qaybna addoon buu ka ahaan qaybna waxa weeyaan xor ayuu ka ahaan doonaa oo sida riwaayaadka qaarkood ku timi waxaa la odhan doonaa shaqayso qaybta kalena isxore adigu oo isfuro ayaa la odhan doonaa waman malaka qofka mulkiya waaxidan mid min waalidihi waalidkii ka mid a aw mawluudihi ama carruurtiisii ka mid a cataqa calayhi markii waa ka xoroobaya walow yaanu xoreyn bay bimujarad mulki buu kaga xoroobaya oo tusaaleaan aabihii ama hooyadii oo cid kale addoon u ahaa ayuu soo iibsaday isagaa mulkiyey soo maaha bimujarad uu mulkiyo isagu uu yeeshay ayuu ka xoroobaya inankiisii oo cid addoon u ah ama inantiisii buu soo iibsaday mar hadduu isagu yeeshay waa ka xoroobaya marka usuushiisa iyo furuucdiisuba bilmulki bay kaga xoroobayaan siduu tusinaya xadiidka imaam muslim uu warinayo faslun waalwalaau walihi min xuquuq alcidqi buu ka mid yahy alwalaa waa qaybsamaa walaa lxilf iyo walaa lcidqi ayaa kala jira walaa lxilf oo waxaynu naqaana gaashaanbuurta hadday dad isgaashaanbuuraystaan waa walaa lxilfi baa la ydhaahdaa oo magta waa wada bixinaya oo sidan dadkeenu ay sameeyaan baha iyo gaashaanbuur iyo danwadaaga iyo dad aan markaa nasab aan wadaagin ama kuwo kale isaga dhow yihin haddii ay markaa sida isu xulufaystaan magta waa wada bixinaya walaa lxilfi baa lahaa walaa lislaam ba isaguna jira oo ah qofku haddii awowgii ama aabihii uu kusoo islaamay qofkan gacantiisa dee mawla ayuu u yahayo waa waa loo tiirin karaa waxaa la odhan karaa qoladaasi ayuu ka mid yahay walaa lcidqi waa kay naga khuseeya anwaacdiisu halkan mualifku uu ku sheegay qofku qof hadduu xoreeyo welihiisuu yeelanayo welihiisuu yeelay waxay macnaheedu addoonkaasi hadduu qofkaa uu xoreeyey hadduu dhinto oo aanu lahayn cid dhaxasha isaga ayaa dhaxlaaya oo casabo u noqonaaya oo waxa uu ku dhaxlaya waa maxay bilcidqi buu ku dhaxlaya oo dee asbaabulirthi waa tii saddexda asbaabta la ysku dhaxlaa ama nasab baa la ysku dhaxlaa ama guur baa la ysku dhaxlaa ama cidqi baa la ysku dhaxlaa xoreyn marka xoreynta la ysku dhaxlaa waa tan weyi walwalaau waluhu oa qofku qofkii uu xoreeyey inuu casabo ahaan ku dhaxlo min xuquuq alcidq xoreynta xuquuqdeeda ayay ka mid tahay oo qofku qofka marka uu xoreeyo mar allaala marka uu xoreeyo ayuu xaq u yeelanayaa haddii cid dhaxasho aanu lahayn qofkaasi inuu isagoo casabanimo uu ku dhaxlo rasuulkaana yidhi calayhi salaatu wasalaam inama alwalaau liman actaqa wa xukmu xukumkuisuna xukmu tacsiibi waa casabada xukunkeeda cinda cadamihi marka waxa weeyaan la waayo oo cid casabo cid faral ahlulfuruud oo faral ku dhaxlaysa qofkaa uu xoreeyey ama casabanimo ku dhaxlaysa haddii la waayo kii xoreeyey baa halkii casabada fadhiisanaya oo casabanimo macana ku dhexlaaya wayantaqilu lwalaa welihii waa guurayaa cani ilmuctiqi kii xoreeyey buu ka guurayaayo wuxuu u guurayaa ila dukuuri kuwa lab ee min casabatihi casabadiisa ka mida ninku hadduu qof xoreeyo addoon ahaa isaga ayaa xaq u yeelanaya inuu casabanimo ku dhaxlo haddii cid casabanimo ku dhaxasho min xaysu nasab aanay jirin haddii haddaba kii addoonka xoreeya uu dhinto ka waran waa laga dhaxlayaa welihii waxaa ka dhaxlaaya kuwii isaga casabadiisa ahaa ee labka ahaa ayaa ka dhaxlaaya oo addoonkaa hadhow toole haddii uu dhinto casabanimo ku dhexlaya oo halkii dee kii xoreeyey uu ugu jiray u galaaya wa tartiibu lcasabaati casabaadka sida loo kala horraysiinayo fil walaag baabka walaaga marka laga warramaayo ka tartiibin waa sida ay u kala horreeyeen filirtibaabka dhaxalka walaa yajuusu ma banaano baycul walaa welihi in la iibiyo oo ninkuu yidhaahdo addoonka anigaa xoreeyayo aniga ayaa casabanimo ku dhaxli lahaaye iga iibso walaah adigu hadhow towlaha dhaxashide ma banaana in la hideeyaana ma banaana oo rasuulku wuxuu uhi alwalaaw luxmatun ka luxmati nasab waa sida qaraabada oo kale oo qaraabanimada miyaa la iibin karaa mid odhan kartaa kani waa inankaygu hadduu dhinto dhaxalkiisa anigaa yeelan lahaaye dhaxalkiisa iga iibso adigu hadhow aa dhaxashide lama odhan kara soomaa waluhuna waa sidaas oo kale faslun waman qaala ka idhaa licabdi addoonkiisa ku idhaahda idaa midtum haddaan dhinto fa anta adigu xurun xor ayaa tahay fa huwa addoonkaasi mudabbarun waa mid gadaal laga xoreeyey mudabbarka waxaa la idhaahdaa addoonka sayidkiisu yihi markaan dhinto xor ayaa tahay min atadbiiri bay ka timi waa tacliiqu alcidqi bilmowt yactiqu yactiqu waa xoroobayaa bacda wafaatihi markuu dhinto kadib markay naftu ka baxda ayuugu xoroobayaa ila xornimadiisu waxay ku xidhnayd dhimashada min thuluihi buu ka xoroobayaa thuluka muxuu uga jeedaa oo waxan waa wasiyo dardaaranka nooc ka mida weeya arrintani qofkana waxaa loo ogolaa xoolihiisa inuu dardaarmo thulu soo maaha marka thulukaasu ka xoroobayaa oo haddii thuluthu maalihi uu noqdo addoonkaa ama addoonkaa qiimihiisa ayuunbuu addoonka xoroobayaa wayajuusu lahu waxaa u bannaan an yabiicahu addoonkaa inuu iibiyo fii xaali xayaatihi inta uu nool yahay waayo dee addoonku ma xoroobine marka uu dhinto ayuunbuu xoroobayaa marka intaa uu nool yahay weli waa addoono waa iibin karaa waa ka noqon karaa wasiyadii wayabtulu waa burayaa tadbiiruhu gadaalka xorayntiisa mar hadduu iibiyo inuu ka noqday bay noqonaysaa gadaalka xoraynta waxukmu lmudabbari addoonka gadaal laga xoreeyey fii xaali xayaati sayidi inta sayidkiisii uu noolyey xukmulcabdi addoonkii xukunkiisa weeye alqinni ee addoonnimadiisu ay dhammayska tirnayd si dhammaystiran loo lahaa faslun waalkitaabatu addoommadii in lala heshiiyo oo ladhaa xoola isku furo mustaxabbatun waa mid sunno ah haddii addoonku uu soo bandhigay in laga aqbala waa sunna oo waajib ma aha idaa sa'alaha alcabdu addoonku hadduu sayidkiisa weydiisto uu yidhaahdo sayidii waan isfuranayaa eemisa ayaan bixiyaa wakaana wa kaana uu yahay addoonkaasi ma'muunan mid waxa weeyaan la aaminaayo uu yahay oo looga aamin yahay gaalnimo iyo iyo macsiyo iyo waxyaabahaas oo addoonku haddii uu yahay tusaale ahaan addoon laga baqanaayo haddii isfurashada laga aqbalo inuu gaaloobo diinta uu ka noqdo dee mustaxab noqon maysa in kitaabada laga aqbalo bal in laga aqbalaa waxay noqonaysaa haddii looga baqaayo waxay noqonaysaa makruuh haddii la og yahay inuu gaaloobayo ama uu zinaysanayo hadduu addoonnimada ka baxana xaaraan baabay noqonaysaa in laga aqbalo waayo cidqigii iyo xorayntii waxay noqonaysaa wasiila ilaa muxaram shay xaaraana mid waddo u noqotay muktasiban oo uu yahay mid shaqaysta addoonku oo addoonku haddii aanu shaqaysan xorayntu dee waxba usoo kordhin mayso haddii mid daciif oo taag daran ama raqa oo gaboobay xorayntu maxay usoo kordhinaysa maxba usoo kordhin mayso sayidkii nafaqada iyo biilinta uu ku lahaan lahaa ayuunbay seejinaysaa marka addoon shaqaysan kara waa inuu yahay wax la soo bixi karaa walaa tasixu ansixi mayso kitaabadu in heshiiskaa lala gala addoonka isfurashada ah ilaa bimaalin xoole in lagula heshiiyo mooyaane macluumin la isla garanaayo si aan hadhow toola aan las aan laysu qabsan wa yakuunu waxa uu ahaanayaa mu-ajalan maalkaasi mid la dibdhigo ilaa ajalin macluum ilaa wakti macluuma oo aqaluhu inta u yari ay tahay najmaan inta laba xidig waxa weeyaan ay ka dhacayaan marka najmaanaa laba wakti laba sanadood wa hiya min jihati sayidi caqdiga ama heshiiska kitaabadu xagga sayidka marka laga eego laasimatu waa midaan laga noqon karin oo hadduu addoonkiisa heshiiskaa la galaa inuu addoonku xoola isku furto sayidku kama noqon karo wa min jihati lmukaatabi addoonka heshiiskaa lala galay dhinaciisa haddii laga eegana jaa-izatun heshiiskaasi waa mid jaa-is oo bimacnaa addoonku waa ka noqon kara oo wuxuu odhan karaa waa iskaba daaya isfurashadiio addoon baan iska ahaanayaa buu odhan karaa falahu waxaa u bannaan addoonka faskuha inuu faskiyo heshiiska mataa shaa markuu doono walilmukaatabi addoonka waxa weeyaan isfurasho sayidkiisa kula heshiiyey waxaa u bannaan atasarufu inuu ku tasarufo fii maa fii yadi waxa gacantiisa soo gala oo min almaali xoolaa isagu waa ka duwan yahay addoonkii aan heshiiskaa lala gelin ee si dhamaystiran addoon u ahaa oo kaasi xoolaha gacantiisa soo gala dee sayidkiisa ayuunbaa iska lahaa laakiin kan xoolaha gacantiisa soo gala isaga ayaa iska lahoo dee waa kan isku furanayada marka waa ku tasarufi karaa wayajibu waxa waajib ku ah cala sayidika addoon kale an yadaca canhu inuu ka daayo min maalilkitaabati xoolihii lagu heshiiyey inuu isku furto maa in inuu ka daayo yastaciinu bihi uu u kaalmaysto addoonku calaa adaa'i nujuumi lkitaaba xoolahaasi lagula heshiiyey bixintooda gudistooda uu kaalmaysto oo ilaahay baa subxaana wa tacala yihi wa aatuuhu min maali illahi aladii aataakum walaa yactiqu xoroobi maayo addoonka heshiiskaa lala galay ilaa biaadaa'i jamiici ilmaal xooli lagula heshiiyey dhammaantood inuu wada bixiyo mooyaane faslun waidaa asaaba sayidu amatahu sayidkii ama kii addoonta la hadduu addoontiisii u tago oo u galmoodo oo fa wadacat ay umusho maa tabayana fiihi ilma ay ka muuqatay shay-un shay-o min khalqi aadamiyin bani aadam suuradiisii ka mid a wax suuro bani aadam la ayay dhashay hadday wasladun soo tuurto ay wasladi ka soo dhacdo dee wasladu suuro bani aadam ma leh laakiin wax lugihii iyo gacmihii iyo wejigiiyaa u samaysneen suurad bani aadam yeeshay haddii ay gabadhu umusho ayaa axkaamtii wilaayada ka ratimaysay ay ka dhalanaysaa oo tusaale ahaan la odhanayaa dhiiggeedu waa dhiiggii nifaaska laakiin haddaanu ilmahaasi suuro bani aadam weli aanu yeelan axkaamtii waxa weya wilaayadu ka ratimi mayso tanna waa sidaas oo kale oo ninku addoontiisa hadduu u tago oo ay umusho wax suuradii bani aadamku khilqadii bani aadamku ay ka muuqatay xaruma caleyh umulwalad bay noqonaysaa oo mid u dhashay bay noqonaysaa xaruma caleyh waxaa xaaraan ka noqonaysa baycuha inuu iibiyo oo rahnaha iyo rahan inuu u dhigo iyo wahibatuha inuu cid kale u hibeeyo oo addoonnimadii waa yaro dhaafto derajo sare u yaro baxdayoo umulwalad bay noqotay mid carruurtiisii hooyowa ayay noqotay wajaaza lahu waxa u banaanaanaysa atasarufu fiiha addoontaa inuu ku tasarufo oo ugu tasarufo bilistikdaami adeegsi inay u shaqayso iyo walwadi iyo jimaac wa idaa maata sayidu markuu sayidku dhintana cataqat waa xoroobaysaayo min ra'si maalihi bay ka xoroobaysaa xoolahoo dhan oo la ysku daray oo weli aan la kala qaadqaadin oo muxuu ka ixtiraamaya markuu leeya raasulmaalka macnaa huludkay ka xoroobaysaa iyadoo la odhan maayo iyadoo raasulmaalkay ka xoroobaysaa qabla duyuuni daynkii intaan la bixin bay horta iyadu xoroobaysa walwasaaya wixii uu dardaarmay xoolihisa in laga bixiyana intaan la bixin ayay iyadu horta ay xoroobaysa waayo waa umulwalada yuctiquhaa waladuhaa ilmaheeda ayaa xoraynaya wa waladuhaa ilmaheediina min gayrihi isaga cid aan ahayn ay u dhashay bimansilatihaa iyada mansiladeeda oo kale weeye iyada ayuu la darajayay oo addoonta nin kale ayaa ilmaheeda nala soo maaha walow cid kale waa u dhashay oo addoon inuu leeyahay haddaad isku guursato inanka ay kuu dhashaa wuxuu addoon u noqonayaa ninkii addoonta lahaa marka addoontaasi haddii ay sayidkeeda ilmo u dhashay ilmaha ay wadatay cid kale ay dhashayna isna marka ay xorowdo ayuu ugu xoroobaya waayo hooyadii ayuu la xukum yahay oo yatbacu ummahu fi lcidqi waalriqi hooyadii buu raacaya uu ku raacayaa xorowga iyo addoonnimadaba oo intay hooyadii addoon tahayna waa addoon ilmaha inta markay hooyadii xorowdana isaguna waa xoroobaya waman asaaba amata hayri ka asiiba oo u galmooda addoon cid kale ay leedahay binikaaxin ugu galmooda bimacnaa guursada addoon cid kale ay leedahay falwaladu ilmaha minha iyada xaggeeda ka ahaaday macana iyadu ay u dhashaa mamluukun waa mid addoon oo uu iska leeyahay oo u sugnaaday lisayidihaa sayidkeedii masalada aynu tilmaamayna oo addoon nin kale uu leeyahay hadduu nin guursado carruurta ninkaa u dhashaa waxaa iyaguna addooma u noqonayaa ciddii hooyadood addoonta ay u ahayd waa in asaaba hadduu addoon nin u galmoodo bishubhatin ugu galmoodo macnaa wuxuu u malaynaya inuu isagu leeyahay oo ma lahayn ama addoontiisii buu moodayayo show addoontiisiiba may ahayn mid waayad bay ahay shubhu ugu galmooday fa waladuhu addoonkiisa cafwan falaw waladuhu ilmihiisa minhaa iyada xaggeeda ka ahaada xorun waa mid xora oo addoonuu nin kale leeyahay hadduu shubha ugu galmoodo isagoo isle waa addoontaadii ama isle waxa weeyaan waa kuu bannaan tahay oo guur wuxuu u malaynayay buu ugu galmoodo guurna sharcan aan ahayn ilmihiisii addoon noqon maayo xaaladda waayo umuu badrheerin inuu ilmihiisu addoon u noqdo ninka addoontan iskale ee wuxuu islahaa waxaad u galmoonaysaa addoon ilmaha ay ku dhalaysaa uu yahay xor wa caleyh waxaana dushiisa qiimatuhu ilmaha qiimihiisa oo lisayidi ninkii addoonta lahaa uu celinaya bal hadda la soco addoon inuu leeyahay buu galmooday oo uu guursaday tusaale ahaan ilmaha u dhashayaa iska leh oo addoon uu yimi ninkii addoonta lahaa taasi waa masale halkaa inoo dhig addoon uu nin kale leeyahay buu u galmooday isagoo isle waxa weeyaan waa addoontaadi tusaale ahaan deetana ilmahayo u dhashay ilmahaasi miyuu addoon u noqonaya ninka addoonta lahaa waa maya shubhada uu islahaa ilmaha ay ku dhashay addoon noqon maayo oo waa addoontaadii ayaa ilmaha addoonnimadii ka badbaadinaysa laakiin dee ninkii addoonta lahaa wuu haystaa wuxuu leeyihi waa inankanay addoontaydu dhashay waxa kuu geeyay anigu garan maayo addoontayde aniga ayaa iska leh wixii addoontooda ay dhashay dee addoon buu iyahay marka inankiisa waa inuu ka furfuro ninkii addoontan lahaa oo inankii inta la qiimay inta addoon laga soo qaado oo saylada la joojiyo laidhaha inankaasi hadduu addoon noqon lahaa imisaa la siisan lahaa kun doolar oo inuu kunkii doolar u celiyo ninkii addoonta waxa weeyaan lahaa wain malaka alamata hadduu addoontii mulkiyo almutallaqata ee la furay bacda dalika intaa dabadeed haddii uu mulkiyo lam tasir noqon mayso umma waladin lahu ummu walad ugu noqon mayso bilwad'i galmoodka ugu galmooday fi nikaaxi nikaax ugu galmooday wa saarat umma waladin lahu ummu walad baanay ugu noqonaysaa bilwad'i yacanaa galmoodkii bishubhati uu ugu galmooday calaa axad ilqowleyn labada qowle masalada ku jira marka midkood la eego marka addoontii ninku uu iska lahaa ee uu guursaday tusaale ahaan ayuu furay deetana addoontii uu isagu yeeshay oo ninkii lahaaba u hibeeyey ama uu ka iibsadayba addoontaasi haddii waxa weeyaan marka uu yeeshay kadib uu guursado waxa weeyaan umulwalad noqon mayso oo lam tasir uma waladin lahu bilwad'i fi nnikaax oo wadcigii hore markii hore uu guursaday ninka kale uu lahaa galmoodku u galmooday umulwalad ugu noqon mayso waa in markan dambe isagu uu yeeshay galmood cusub hadduu u galmoodo ilma ay ugu dhasho markaasuma umulwalad ay noqonaysaa laakiin tii bishubha uu ugu galmooday haddii intaa kadib uu mulkiyo oo isagu uu yeesho markaa dambe isagu uu yeeshay walow yaanay ilmaba u dhaline waxay ugu noqonaysaa umulwalad dhalitaanka hore ilmaa ugu dhashay wadcigaa iyo jimaaca shubhada ku xaasilay wallahu aclam buu yidhi halkaa ayaa kitaabku uu ku dhammaaday tama alkitaabu bifadli illahi tacaala wasala allahu calaa sayidina muxamedi wacala alih wasaxbih wasalama walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin aladi binicmatihi tatimu saalixaat kitaabka antm saddexi laa kowdii rabadaan baynu bilownay saddex iyo labaatankii rabadaanna waa dhamaynay waana kitaab macnaa saas u noqon kara fiqiga shaaficiyada qofku markuu doonayo inuu bilaabo insha allahu tacala kutubta fi lfiqi shaaficina intaa kaga hadhi mayno halkaa ayaynu kasii wadi doonaa goor ay noqoto iyo meel ay noqotaba oo kolley waxaa ii qorshaysan kitaabka cumdaha la idhaahdo cumdatu saalik isna fi fiqi shaaficiya kitaabkan xoogay ka waasicsan in kitaabkan waxa weyan ku xigsiino dabeetana kitaab kaloo kasii sarreeyo sidaasi bal aynu u wadno fiqigaasi almadhab fi lmadhab shaafici iyadoo marnaba aynaan u tacasub ahayn oo masale kasta sida daliilku uu rajaxo ama uu xoogeeyo aynu qaadanayno haddii qowlka shaaficiyadu daliilka waafaqana bihi naquul isaga ayaynu leenahay haddii daliilka uu khilaafsan yahay ama laga xoog badan yahayna naxnu naduuru maca daliili xaytu daa daliilka ayaynu la wareegaynaa meeshuu wareegaba laakiin fiqiga madhabiga in la dhigto oo calaa madhab mucayan lagu tafaquhaa qofka aalibulcilmiga faa'iido weyn bay u leedahay haddii dawaabidda waxa weeyaan u ilaaliyo faa'iida u leedahay waxa weeye fiqigii wuxuu noqonayaa fiqi murataba ratiban oo musalsal oo isdaba yahay oo marba qayb waxa weeyaan uu xaasilinaayo waxaana uu noqonayaa mid fiqiga noocaasi tarasuq fii dihnihi mid dihnigiisa ama waxa weeyaan garaadkiisa iyo maskaxdiisa si fiican ugu xasila oo ugu xididaysta ayuu noqonaya bikhilaaf haddii aalibulcilmigu fiqiga uu ka barto kutub kala duwan marna adura rubahiya ad dhigato marna minhaaju saalikiin ad dhigato marna subulusalaam ad dhigato marna ad dhigato waxa weeyaan naylul awtaar kutubta noocaasa haddii ad dhigato fiqigii ma noqonayo mid musalsala oo xidhiidhsan oo masaa-ishiisii oo dham wada dhamaystiran tahay mar walba wuxuun baa kaa maqan fiqigii qayba ayuunbaa kaa maqan masaa'il ayaa kaa maqan kaad baan ugu nasteexaynayaa dalabatulcilmigu iyagoo dawaabidda aynu sheegnay ilaalinayo tacasubka iska ilaalinaya mar walbana masalada raajixeeda iyo marjuuxeeda kala eegaya oo adilada ku kala saaraya inay ku tafaquhaan waxa weeyaan calaa axad almadaahib alfiqhiya gaar ahaan waxa weeyaan madhabka bilaadka muntashirka ku ah oo ah madhab waxa weeyaan ashaaficiya bacdaha markaad madhabkan fiqigiisa aada barato raajixiisi iyo marjuuxiisiina lagu kala tilmaamay ayaad akrisan doontaa khilaafka madaahibta ka dhexeeya lakiin marka hore isku day masaa-isha khilaafkeeda inaanad gelin oo masalada bal sida raajixa madhabkani uu qabo ama sida madhabkan uu qabo ee laga raajaxsan yahay inaad bal aada ogaatid bacdaha dabeetana dhexgal fiqiga lakiin haddaad tidhaahdo afarta madhabba waxay ka qabaan iyo masalada labaatanka qowle fuqahadu ay ku leeyihin ama tobanka qowl ayaan ano kitaabkii fiqiga u horreeyey maraya aan meel isugu keenaya haddaad tidhaahdo weligaa fiqi baran maysa tashatut dihni ayaa kugu dhacaaya waxaa dhacaysa in maskaxdaadii aad u kala qaybsanto masaa-ishaasi dabeetana qayb waliba intii kusoo hagaagtay ay qaadi weydo markaa sidaa ayaa insha allahu tacaala aynu fiqiga aynu wadi doonaa ilahina subxana wa tacaala hayna waafajiyo wallahu aclam sala allah ala nabiyina mxamed wala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira